الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا ت- أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لدمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم darsigeennii hore ama darsigii hore wuxuu dhammaadkiisu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramay qiyaamaha in nafqa ama sayxa oo la yidhaahdo nafqatulbacsi la yidhaahdo la ysku soo bixinayo dadka inay dhacayso hal mar unbaa yacni lagu dhawaaqi doonaa dadka oo buunka ayaa la yeerinayaa dadku qubuurtay ka soo baxayaan waxay u soo diyaargaroobayaan xisaab bay u soo diyaargaroobayaan baa ilaahay leeyahy in kaanat ilaa sayxatan waaxida fa idaa hum jamiicun ladayna muxdaruun maalintaas marka qiyaamaha uu dhaco ee dadka la soo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xukumaya dadkoo waa la xisaabinayaa cid lama dulmin ayaa ilaahay leeyahay ilaahay addoommihiisa ma dulmiyo qof la arka camalkiisii ayaa lagu abaalmarinaya dadku markaa laba qaybood weeyaho waa asxaabuuljanna iyo asxaabunnaar dadka asxaabu jannada iyo wanaaggoodii ayaa ilaahay noo sheegay way ka ma- way ka wanaagsan yihiin kuwa kale dikru asxaabiiljanna la soo hormariyey dadka ehlu jannaha maalintaa fii shuquulin bay ku sugan yihiin baa ilaahay yidhi faakihuun maalintaa nicmay ku jiraan abaalmarinta iyo nicmada iyo wanaagga jannadee loogu talagalay ayay markaa ku nicmaysan yihiin oy mashquul ku yihiin waxay yacnii kam- waxba aysan ka ogeyn ehlu naarka iyo cadaabta iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waxba kama ogo ehlu naarkii baa ilaahay noo sheegay maalintaa qiyaamo waxaa la leeyahay dadka ka soocma horta dadka dhinac oga baxa wamtaazu lyowm ayuha lmujrimuun baa ilaahay leeyahy mujrimiintiiow dadka ka soocmaa ilaahay leeyahy marka mu'miniintii bay ka soocmayaan mujrimiintii gaar baa loo soocayaa si yacni cadaabka loogu kaxeeyo wamtaazuu soocma oo dadka dhinac uga baxa ayuha almujrimuun alyowma maanta ayuha almujrimuun mujrimiintiio dadka ka dhex baxa laleeyahy dhinac u baxa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu la hadlayaa alam achad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shayطaan innahu lakum caduwu mubiin waxaan dhibaatada idiin geystay oo maanta cadaabka aada ku mutaysateen in cadaabka la idingeeyaa soo idinkagama digin baa ilaahay leeyahay ilaahay rusul buu usoo diray dadka ilaahay insiga iyo jinniga rusul baa ilaahay usoo diray wixii ay cadaabka ku tegi lahaayeen waa looga digay waxay ku badbaadi lahaayeen baa loo sheegay rusushu yacni bishaaro iyo iyo nidaaray wadaan yacni waa bishaaraynayaanoo dadka amarka ilaahay qaato oo wanaagsanaado abaalmarin wanaagsan inay leeyihiin digitaanna yacni rusushu way wadaano waxa dhibaatada keenayo lagu halaagsamayo cadaabka keenayana way ka digayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala alam axhad ilaykum miyaana idin amrin soo idinma dardaarmin yaa bani aadam aadam owlaadiisiiow anlaa tacbudu shaydaan shaydaan ha caabudina soo idinma dhihin baa ilaahay leeyahy shaydaan ha caabudina cibaadada shaydaankuna waxa weeye waa idaacada wey shaydaanka ha adeecina soo idinma dhihin waxa xun oo dhan iyo xumaantaoo dhan yacni shaydaankaa sabab u ah waddada xun oo dhan ba asaga unbaa dadka yacni qofkii waddo xun qaado shaydaan unbuu raacay wey marka shaydaan ha adeecina soo idinma dhihin cibaadada ilaahay qayrkii oo ay caabudeen oo dhan waa bi- yacni waa biamri shaydaan shaydaankaa ku amray asagaa u qurxiyey macaasida iyo xumaanta iyo shahawaadka waxa dadka u siineeyo waa shaydaanka wey marka shaydaan ha adeecina soo idinma dhihin oo ha caabudina mar mar haddii la adeecay waa la caabuday amarkiisi baa la qaatay innahu shaydaan lakum adinka caduwun cadow buu idin yahay mubiinun bayinu lcadaawa cadaawadiisuna ay caddahay wey aabbihiin aadam buu jannada ka soo saaray oo sabab ugu noqday inuu jannada ka soo baxo marka waa cadow cadaawad baa idin dhex taalle shaydaanka ha adeecina soo idinmaana dhihin baa ilaahay leeyahay alam achad ilaykum soo idinma dardaarmin alam uusi ilaykum wey soo ambiye idinma soo dirin idinma dardaarmin idinma amrin yaa bani aadama aadam owlaaddiisiiow anlaa tacbudu shaydaan shaydaan inaynaan caabudin oo ina adeecin soo idinmaana amrin innahu shaydaan lakum idinka caduwun cadow weeye mubiinun cad wey cadow buu idin yahay cad wey ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa baa ilaah yidhi cadow ka dhigta shaydaanku waa cadowgiini wa an icbuduunii aniga i caabuda haadaa siraadun mustaqiim cibaadada aan idin amrayo inaad aniga i caabudaan waa waddo toosan baa ilaahay leeyahy siraadun siraad weeye waddo weeye mustaqiimun toosan cibaadada ilaahay inaan ilaahay caabudno sida uu noo amrayna aan u caabudno kaas weeye waddada toosan ee lagu badbaadayo waddada keliya lagu badbaadayo waa taas weeye wa an icbuduunii aniga i caabuda soo idinmaana odhan baa ilaahay leeyahy haadaa kaas cibaadadaydu inaad aniga i caabudaan oo amarkayga qaadataan siraadun waddo weeye mustaqiimun toosan sida aawadeed baa waxaa la yidhahdaa islaamku yacni waa dariiq mustaqiima wey lanna islaamku wuxuu ku amrayaa ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa inaad gudato wuxuu kaa reebayna aad ka harto marka waa siraad mustaqiima wey walaqad adalla walaqad wallaahi adalla wuxuu dhumiyey shaydaan minkum adinka xaggiinna wuxuu idinka dhumiyey bani aadamkii haddaad tihiin jibillan kasiira dad aad u fara badan baa ilaahay leeyay khalqan kasiiran umaman kasiira jibilla yacni ummad wey ummad badan iyo jamaaco fara badan ayuu shaydaan dhumiyey wey afalam takuunuu miyiisna ahayn tacqiluuna kuwa wax garanaya ummadihii hore oo halaagsamay ee la halaagay ee la cadaabay la ciqaabay waxa ay ku halaagsameen waa shaydaanka adeecidiisi wey gaalnimada shirkiga iyo macaasida iyo xumaanta oo dhan shaydaanka unbay ku raaceen marka soo miyiinna wax garanaynin ma ku cibro qaadataan kuwii hore oo haga- halaagsamay ma ku cibro qaadataan walaqad adalla walaqad waxaa dhaba adalla inuu dhumiyey min oo baadiyeeye minkum adinka xaggiina ji- yacni shaydaan inuu baadiyeeyey jibillan kasiira ah, dad aada u fara badan wey dad badan baa ilaahay leeyay jibillan kasiira jamac badan oo umaman kasiira ummado badan ayuu shaydaan ku dhowiyey afalam takunuu miyayn ahayn tacqiluun kuwa wax garanaya miyayn ahayn haadihi jahannamu alatii kuntum tuucaduun haadihi midan jahannamu jahannamo wey allatii jahannamadaasoo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabo hadaad ilaahay daacadiisi diidaan oo amirta ilaahay qaadan weydaan jahannamaad gelaysaan soo laydinma ohan jirin adinkuna soomiinna beenin jirin jahannamadii laydiin sheegaya waata markii naarta loo kaxaynayo la hortuuro ayaa la leeyahay haadihi jahannamu alatii kuntum tuucaduun malaa'igtaa sidaa ku odhanaysa malaa'igta yacni khasanada naarta oo ka shaqaysa ayaa sidaa ku odhanaya haadihi midan jahannamu jahannamo weeye allatii jahannamadaasoo kuntum aada ahaateen tuucaduun laydinkugu goodin jiray naarti laydinkugu cadaabka laydinkugu goodin jiray waad la kulmi doontaan laydin lahaa ad inkirayseen waatan islowhaa gala baa ilaahay leey alyowma maanta gala bimaa kuntum bimaa shay bisababi maa kii sababtiisa ku gala kuntum aada ahaateen takfuruuna kuwa kufriya naarta gala waad gelaysaan waadna ku gubanaysaan cadaabkaad gelaysaan ood ku gubanaysaan gala baa ilaahay leeyahay oo kulaylkeeda iyo dhibaatadeedana dee dhabarka u dhigta ku gubta wey laydin maanta laydin naxariisan maayo maxaa marka cadaabka ku mutaysateen bimaa kuntum takfuruun bisababi maa shay sababtiisaaad ku mutaysateen oo cadaabka idin geeyey kuntum aad haydeen takfuruuna kuwa kufriya wey iimaankii baad diideen amarka ilaahay inaad qaadataan baad diideen rusushii laydiin soo diray baad beeniseen qur-aankii laydiin soo gediyey diinta laydiin soo diyey baad diideen soo maha waa gaalnimo ilaahay baad amarkiisii diideen marka gala baa ilaahay leeyahy naarta islowhaa gala alyowma maanta gala bimaa bisababi maa kii sababtiisa ku gala kuntum aad ahaateen takfuruuna kuwa kufriya wey alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun baa ilaahay leey marka maalintaas ibni aadamku wuxuu isku dayayaa inuu isdifaaco maalin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadu la fadhiyaan ayuu qoslay markaasuu nebigu yihi miyaad garanaysaan waxaan ku qoslay qaaluu waxay yidhahdeen laa allah wa rasuuluhu aclam waxaan ku qoslayaa buu nabigu yidhi min mukhaadabati alcabdi lirabbihi addoommaha ilaahay sida ay oola hadlayaan maalinta qiyaamo waxa qiyaamaha dhacayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa la daalacsiinayaa aakharadu nabigu ka warramayaa dadka uga warramaya leanna ilaahay baa tusinaya subxaana wa tacala waa loo waxyoonayaa ilaahay baa wuxuu leeya yaa rabbi ilaahayow dulmi waa diiday dulmi yaan kaa magan gelayaa marka waxaan codsi baan dhiibanayaa waa maxay markhaati la ii qabanaya maanta ma jiro ilaa min nafsi aniga mooyaane cid kale oo markhaati ayaan la ii qabanin buu le soo ilaahu dulmi maada diidin ha cid kaleo wax iga og aniga ma jirto marka markhaati kale ayaan la ii qabanin ilaahay wuxuu leeyahay markhaatiga adiga mooyaane waxba kale kuu qaban mayno markhaati kale kuu qaban mayno fa yukhtamu calaa afwaahihim markaasa afkoodii la daboolaya markhaati kale ilaahayow ma doonayo markhaati iima galo ilaa min nafsiisa musa oran afkii baa la daboolayaa xibnihii unbaa laga hadashiinaya gacmihii lugihii baa hadlaya alyowma nakhtimu alyowma maanta nakhtimu waxaan daboolaynaa calaa afwaahihim afkoodaan daboolaynaa wa tukallimunaa waxaa nala hadlayso aydiihim gacmahoodii gacmihii baa hadlay dembi kastoo la samaynayo gacantaa lagula baashiraa marka gacantii bay hadli luguhuna waa markhaati luguhu goobjoog bay ka yihiin marka waxa dembiga lagu samaynaya waa gacmaha gacantii dembiga samaynaysay baa hadlaysa wa tukallimunaa aydiihim gacmahoodii baa nala hadlayo wa tashhadu arjuluhum lugihiina way u markhaati kacayaan gacmihii markay wax walba sheegaan lugihiina way ka barqaati kacayaan ilaahayo waa run waxa waan samaynay xumaanta iyo xumaantaas bimaa kaanuu yagsibuun bimaa kiibay gacmuhu sheegayaan luguhuna ka markhaati kacayaan kaanu ay ahaadeen yagsibuuna kuwa kasba markay wax walbaba sheegaan gacmihii lugihiina markhaati kacaan afkii waa marka hore waa la aamusiiyey afkii haddaba walka laga qaadaya ilaahay wuu fasaxaya hadal baa loo fasaxaya dee asaga jirkiisii baa hadlaye muxuu inkiri karaa marka wuxuu leeyahay lugihii afkii lugihii iyo gacmihii buu u jawaabaya wuxuu leeyahay bucdan lakunna halaag ha idiin sugnaado facankumtum unaadilu waxaan difaacaya idinkaad haydeene cadaabkan inaan ka fakanaan rabay waxaan difaacaya u doodayey adinkaad haydeen adinkaad ugu markhaati kacay soo maaha haddee bucdi baa idiin sugnaaday cadaab cadaabka ku dheeraada wey ya marka suuratu fusilad baan yacni aayaddan aayad la mid ah yaa ilaahay noogu sheegayo lugaha iyo gacmahoodu inay hadlayaan oy markhaati kacayaan markay hadlaan afkii markii la fasaxo af hadalkii loo fasaxo gacmihii iyo lugihii buu qabsanayaa lima shahidtum calayna war maxaa noogu markhaati kacdeen waxaan difaacaya idinkaad haydeen qaaluu andaqana allaahu aladii andaqa kula shay ilaahaygii wax walba ka hadashiiyey baa naga hadashiiyey ilaahay hadduu amro oo hadal uu yidhaahdo dee makhluuqu inuu hadlo unbuu ku qasban yahay ma diidi karo soo ma marka wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay wuu og yahay marka waxaan waxaan celin karna ma jiro way marka maalintaas xujadii baa lagu oogayaa xujadiyaa lagu oogayaa malaa'igti baa ka markhaati ah camalkoodu waa qoran yahay waa la qoray dhulkii baa markhaati kacayo laakiin waxaa laga bilaabayaa sida cadaaladda ilaahay loo muujinaya subxaana wa tacaala qofku asagaa isku markhaati kacayo markuu asaga isku markhaati kaca kadib ma markhaatiga kaloo dhanna ay markhaati kacayaanba wuxuu marka waxba ma inkiri karo jirkiisibaa hadlayo gacmihiisibaa hadlayo lugihiisibaa hadlayo wax walba ee uu sameeyey oo dembi ahaa ee uu sameeyey bay sheegayaan wey alyawma maanta ilaahay leeyahay waa maalinta qiyaamo maxsharka la ysugu yimid dadku ay xisaabta diyaarka u yihiin qoraxda la soo dhoweeyey oo qadru meyl la keenay jahanamaa la soo istaajinaya naarta yacni maxsharka qiyaama la soo istaagaya iyadoo toddobaatan kun oo hoggaan lagu hayo oo ay soo jiidanayso toddobaatan kun oo silsiladood baa ku xiran hogaankii la arkana toddobaatan kun oo malag baa hayo markaasay weliba soo jiidanaysaa waxay sugi la-dahay dadka ilaahay ugu talagalay bay sugi la-dahay soo maha marka inay marta maalintaa si fiican u qabato oo ay quwaaxday doonaysaa marka marka qof la arkay indhuhu taagaya maxaad noqon doontaa marka asagaaba hadlaya qofki asagaa iska hadlaya wax walbuu sheegaya markaa maalinta qiyaama waxba lama inkiri karo wey alyawma maanta nakhtimu waxaan daboolaynaa calaa afwaahihim afkoodii baan daboolaynaa wa tukallimunaa waxaa nala hadlayso aydiihim gacmahoodii wa tashhadu waxaa markhaati kacayso arjulhum lugahoodii bimaa kiibay markhaati kacayaan gacmuhuna sheegayaan kaanuu ay ahaadeen yagsibuuna kuwa kasbada wey walow nashaau ladamasnaa calaa acyunihim fastabaquu siraad fa annaa yubsiruun adiladatan loo sheegayo oo dhan waa axwaasha qiyaamo bacsiga ay inkirayaan qiyaamaha ay inkirayaan iyo isi soo celintan ayaga ku adag oo say u suurtageli kartaa markaan dhimanno oon baaba'na kadib sideenna loo soo celinaya ay leeyihiin adilada bacsiga way yani adiladaan oo dhan yani bacsigay daliilka daliil u tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow nashaau haddaan doonno la damasnaa calaa acyunihim indhahoodaan dabooli lahayn indhahan ay wax ku arkayaan waan dabooli lahayn fastabaqu siraad waddaday markaa u kala hormari lahaayeen inay socdaan bay isku dayi lahaynee waddaday u yaaci lahaayeen fa annaa yubsiruun fa annaa sidee bay yubsiruuna wax u arkayaan haddaan doonno kuwan bacsiga inkirayo awaamirta ilaahay diidayo markii wax loo sheego yacnii la soo noolaynayo diidayo inkirayo oo adilada ka jeedsanayo haddaan doonno indhahan ka qaadi lahayn baa ilaahay leey dhamsiga waxa weeye isha oo muuqaalkeedii dhanba la tirtiro oo wejiga iyo waxa yacni isku qadaadkii waa isku mid noqonaya meelaan indhaba ku oolin ayay noqonaya sidii qoomuluud lagu sameeyey oo kale nimankii waa biluud ahaa markay martidii rasuulka malaa'igtii kusoo xadgudbeen oo isku dayeen inay dhibaato u geystaan malaigta waxaa dhibaato uma geysan karaan laakiin ayaga xumaantoodii ay barteen ayay ku maman yihiin rasuulku markuu la ar- markuu la hadlayna martidaydii weeye soo dad wanaagsan yani qof waxgarada idinkuma jiro waa weli yani dadka iyo annaga hana dhex gelin bay leeyihin luudo waan kula hadalnay dadka iyo annaga sidaadaba hana dhex gelin hanoo dhaxayn annaga waxaan doonaan samaynaynaa soo maha marka malaa'igtu way la hadleen annagu rasuul ilaahay soo diray baa nahay waxba nooma geysan karaane adiguna ha isku murjinin waxba ha isku dhibaataynin waa la cadaabaya kuwana waa la rogaya waxa ay malaa'igta u imaadeenbo dadkii ilaahay u soo diray malaa'igta ilaahay u soo diray inay cadaabaan oo halaagaan weeye waxay u fakanayaan cajiib wey Ah. xumaantoodii horey u sameeyeen keliya ku filan oo loo cadaabayaa malaa'igtii cadaabi lahayd bay rabaan hadda hadda iyo dembi hore la sii raadinayaan ay doonayaan xumaantii sida ay ugu sii maaragtay ugu maman yihiin marka jibriil baa ka mid ahaa malaa'igta ilaahay buu weydiistay kuwan rasuulka dhibayo ee hortaagan ilaahu igu fasaxbay kuwan intaan ayagoo dhan horta la gedinin kuwanaan cadaabayaa waa lo- waa lagu fasaxay hal mar unbuu sidaa ugu dhuftay garabka indhaha uga dhuftayoo wejigoodii baa malaasmay yani meel aan weligeed ilba ka soo bixin ma jeexno yani calaashaasay noqotay wejigi indha- wejigoodii markaasay derbiyaha ku dhaceen hamagsanayaan gadaal bay u carareen marka xagga wadadii bay u carareen ayagoo nabi luud u dhaaranaya bale luudow s- yani dhibaatada isaan kugu samayno bay leeyihiin way sii dhaaranayaan wey Ah. waxay leeyihin qoomkeenni baan u sheegi doonaa waa lagu dili doonaa inay waxay doona doonaan inay yani dhibaato ku sameeyaan miyaa la sugayaaba de aroortiina waaba la halaagaya dhulkaa lala gadiyey Ah, ilaahay wuu ku amray jibriil baa lagu amray intii ay deganaayeen dhulka ay deganaayeen qaryooyinkoodii iyo magaaladooyinkoodii intii ay deganeen unbuu garabka hoos ka geliyey halkaa malaga ah halkaa malagaa halaagaya kuwa uu qaado oo uu dabagediyo kuwa uu ku qayliyo hal mar nafta ka wada baxdo waa awoodoodaba intaasay la egtay wuu qaadaa la yidhi koor buu u qaaday ilaa ahlu samuhu ay maqleen digaagoodii yani dhawaaqiisii bay maqleen halkaa markii la geeyey ayaa lasoo siiday lasoo dabagediyey markaasaa dhagaxyo cadaaba cadaab baa lagu lagu da'siiyey haddana loogu daray wey marka ilaahay wuxuu leeyahay haddaan doono sidaan kuwaa ku samaynay ayaan ku samayn lahaynoo ayaga dhanba indhahaan tirtiri lahayn walow nashaau haddaan doono ma aana doonin baa ilaahay leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xilmigiisa yacni dembi kastoy sameeyaan qiyaamaha unbuu la sugayaa ilaahay waqti buu u qabtay walow nashaau haddaan doono la damasnaa waxaan tirtiri lahayn calaa acyunihim indhahooda ayaan malaasi lahayn fastabaqu siraat waddaday aadi lahaayeen oo u kala ordi lahaayeen fa annaa yubsiruun sidee bay u arkayaan waxba ma arkayaan dee meelaha derbiyaha unbay ku dhici lahaayeen meelay ka daadaneen walow nashaau haddaan doono lamasaknaahum waan masakhi lahayn calaa makaanatihim meesha ay fadhiyaan amaakinta iyo meelaha ay joogaan baan ku masakhi lahayn fama stadaacuu ma aysan awoodeen mudiyan tegitaan inay meel nooma dhaqaaqi karaan maskhigu markaa laba nooc weeyo inaan yacni ayagoo dhanba aan dhagaxyo iyo geedo ka dhigno waa masakho ayagoo dhan baan qallajin lahayn baa ilaahay leeyahy dhagax meesha ku dhegan oo meesha ku qalalay geed meesha ku qalalaa ka dhigi lahayn halka ay taagayin kama dhaqaaqi karaan meesha ku angegi lahayn waa maskhi weeye ama suuradooda aan bedeli lahayno daanyeere iyo doofaaraan ka dhigaynaa iyaga dhan suuradooda yaa la bedelaya fama stadaacuu ma ay awoodeen mudiyan tegitaan walaa yarjicuun ilaa buyuutihim guryahoodiina oma noqon karaa meeshay ka soo baxay qof ku noqon karaa ma jiro waa masakhi lahayn baa ilaahay leeya iyagoo dhan Ah, laakiin ma aana doonin baa ilaahay leeya waan u kaadinaynaa waa u dibdhigaynaa baa ilaahay leeya waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa yacqiluun waman nucamirhu adilatu lbacsi baa la tusinaya qofka dhintay inuu ilaahay soo noolayn karo yaa tusaale la siinaya waman nucamirhu qofkaan cimri siino oon cimriga u dheerayno nunakisu waan dabagedinaynaa baa ilaahay leey qofku markuu cimrigiisu dheeraado siddeetan sano uu dhaafo sagaashan boqol uu gaaro nunakisu gadaal baan u celinaynaa waan bedelaynaa haddii uu qof dheer ahaa wuu gaabanaya markuu duqoobo qofka wuu isku soo laalaami qof cad hadduu ahaa wuu madoobaan hadduu xoog lahaa daciif buu noqon Ah, marka waa nagsi baa ku dhaay dib baanu celinayna qof caqli badan hadduu noqona eber buu noqon ciyaalkao kale u noqonaya waxba ma kala garanaya marka qofkii ay iyagaa arkayo may ku cibro qaataan qofkii xoogga lahaa ee caqliga badnaa ee quruxda badnaa ee wax walbaba ka suuroobayeen oo isbedelay xaaladdaa isku bedelay ilaahay baa sidaa yeelay allaha sidaa yeelay markuu dhintana inuu soo noolayn karo may u daliisha may gartaan wey may gartaan waa loogu caqli celinaya waman nucamiru qofkaan cimri siino oon cimrigiisa dheerayno nunakisu gadaal baan u celinaynaa baa ilaahay leey nunakisu fi lkhalqi xagga abuurka wuu isbedelaya qofku meel kastuu iska bedelaya qofku qofku markuu waa yeelo cimrigaa yacni saa u dheerna rasuulku ilaahay buu ka magan galay sala allahu calayhi wasalam yani cumriga cantatabka la yidhaah uu qofku sacsaco uu isku dardarbanaya marka dambe caqligiisi baa cadadagay caruurtoo kale uu noqonaya wax ma kala ogo taa marka noolol maaha mogta noolol maaha kaas kaa ilaahay buu ka magan galay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waan nunakisu waan dabagedinaynaa oo isbedel baa qofkii ku dhacayo si yani sifadii uu lahaa cagsigeedii baa imaanay sifo ka duwan oo kasoo horjeedo fi lkhalqi xagga abuurka wey wuu isbedelaya qofka xooggiisii baa baaba-ayo dhirirkiisii baa gaabanayo quruxdiisii baa isbedelayso caqligiisii baa eber noqonayo afalaa yacqiluun miyaysa waxba garanaynin baa ilaahay leey may wax ku gartaan wey wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah aayaddan yacni waxay jawaab u tahay ree makaad baa rasuulka waxay ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam nimanka reer quraasheed maxamed waa shaacir bay yidhahdeen waxa uu aqrinayana waa shicir marka rasuulkay shaacir yidhaahdeen qur-aankana shicir bay ku sheegeen ilaahay baa u jawaabay wamaa callamnaahu nabiga ma aana barin ashicra shicir ma aana barin wamaa yanbagii lahu owlana oma aha yani munaasibna oma aha nabiga shicir maxaa yeelay shucaradu yani waa waxa maaragtay aan sifo aan saa u fiicnayn weeye washucaraau yatabicuhum lqaawuun baa ilaahay yidhi marka shicir uma yani owle uma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam mana jeclayn nabigu shicirka shaacirna ma aha inuu nabigu shicir ma qaadi jirin nabigu waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam marar yacni inuu iskaga hadlay wax waa jiraa oo markaa shicir iska noqday u ekaaday wasanka ama sida shicirka loo qaadoo kale camal buu iska noqonayaa marka laakiin gabay ma aha uu nabigu u qasday yowma xunayn sanadii sideedaad ba bacda fatxi maka buu qaswadii xunayn buu nabigu markay saxaabada yacni markii dambe soo laabteenna mar waxaa jira ay xoogaa dagaalku intuu ku adkaaday ee yar jabeen xoogaa carareen nabigu markay saxaabadii carareen keligiis buu cadow aaday soo faraskiisa haysto uu ka hortegay gaalida soo yaacay wuxuu leey ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmudalib anigu nabi ilaahay soo diray baan ahay beena maaha ina cabdimudalib baan ahay anigu ina cabdimudalib baan ahay marka yani waa hadal uu nabigu iska yiro marka shicirun iska noqday marar nabiga calay salaat wuxuu soo qaadan jiray shicira yani dadku ay yidhaahdaan buu marmar laga yaabaa inuu soo qaato waxaa dhici jirtay xataa shicirku siduu ahaa inuu isdaba mariyo oo markaa loo toosay saxaabada la yihahdo saas beydku ma aha yaa rasuul allah haddii aada qaadayso saasuu ahaa markaasuu nabigu odhan jiray ilaahay wuxuu yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah shicir aniga maxaa iga yani waa kaa marka wamaa callamnaahu ma aana barin ashicra ma aana barin wamaa yanbaqii lahu muna owlana uma aha yani wax u wanaagsan nabiga ma aha shicir in huwa waxa lagu soo dejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qur'aankii in huwa qur'aanku maa huwa ma ahaanin ilaa dikrun waa dikri wey waano iyo cido iyo mawcido dadka u caqli celinaya wey qur-aanku waa dikri xakiima wey in huwa maa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun waano mooyaane wax kale ma ahanin waa mawcido wa qur'aanun qur'aan weeye la akrinayo mubiinun oo cad wey baadilka iyo xaqa iyo baadilka kala cadaynay xalaasha iyo xaaraamta kala cadaynay faraa-isha iyo axkaamta iyo xuduud oo dhan buu cadaynayaa qur-aanku marka waa qur-aan mubiin ah oo axkaamtiisa iyo faraa-ishiisa iyo xuduuddiisa oo dhan ay caddahay xaqa iyo baadilka kala cadaynayo lagu waansamayo oo qofka khayrka ku hagayo wanaagga man ku hanuuninhayo wey liyundira maxaan ugu soo dejinnay qur-aankaas liyundira inuu digo nabigu man qof inuu u digo kaana ahaaday xayan qofka nool wey qofka qalbigiisu nool yahay xayiga waxaa wey waa qofka qalbigiisu nool yahay oo waanada iyo dikriga ilaahay maqlaya wey qofkaasu qur-aanku yani waaninaya waxna u tarayaa wey oo qofka qalbigiisu nool yahay wey marka liyundira nabiga waa dhihi karaa liyundira qur-aankuna waa dhihi karaa labaduba faacil buu noqonaya liyundira qur-aanku inuu u dilo man kaana xayan liyundira nabigu inuu u digo man inuu u digo kaana haada xayan oo qofka qalbigiisu nool yahay waanada aqbalaya wayaxiqa alqowl wayaxiqa alqowlu qowlkii wuu waajibay cala alkaafiriin gaaladana waxaa ku waajibayo alqowl biannahum mucadabuun kelimat lcadaab baa ku waajibayo xaqat kelimat lcadaabi cala alkaafiriin baa ilaha yidhi yani kelimat lcadaab ayaa ku waajibaya wayaxiqa alqowlu qowlkii baa sugnaanayo waajibayo cala alkaafiriin kuwa gaaloobayna qowl baa ku waajibayo in la cadaabayo wey laamlaana jahanama wey min aljinnati wannaasi ajmaciin baa ilaahay awalam yarow miyaysan arkaynin annaa annagu khalaqnaa inaan abuurnay lahum ayaga mimaa kii camilat aydiina awooddaanada waxa aan ku abuurnay ku samaynay ancaaman ancaam inaan u abuurnay yacni makhluuqa aan abuurnay ee awooddaanada aan ku samaynay waxaa ka mid aan u abuurnay ancaam baa ilaahay leey geela iyo looda iyo ariga xoolahaasa waxaa la yidhaha ancaam nicmooley waa saddexda xoolaha yaa la yidhahdaa wey marka ancaam baan u abuurnay baa ilaahay leey fahum ayagu lahaa ancaamtii maalikuun way milkinayaan ayagaa isi siinaya anaa iskale xoolahan waa marka ayagaa ismilkisiinaya annagaa u abuurnay baa ilaahay leeya awalam yarow miyaysan arkaynin annaa annagu khalaqnaa inaan abuurnay lahum ayaga mimaa camilad aydiina mimaa kii xaaluu ka mid yahay camilad ay abuurtay oy camal fashay aydiina awoodeennaa ilaahay leeya wsamaaa banaynaaha biaydin oo kale w biquwa mimaa camilad aydiina quwadeenna iyo awooddeenna wax aan ku haysiinay xaaluu ka mid yahay ancaaman inaan u abuurnay ancaam iyo nicmooley baan u abuurnay xoolaan u abuurnay ay ku intifaacayaan fahum ayagu lahaa ancaamtii maalikuuna kuwa milkinaya wey ayagaa la khaas noqonayo oo qof la arko yacni qeyb buu leeyahay way milkinayaan khusuusiyay sheeganaya inay ayagu leeyihiin wadallalnaahaa waan u laylinay oo waan u sakirnay lahum ayaga fa minhaa ancaamtii rukuubuhum weeye gaadiid bay ka dhiganayaan waa geeli gaadiid bay ka dhiganayaan waxay doonaan bay ku raranayaan wa minhaa ancaamta xaggeeda ya'kuluuna hilibkeedii bay cunayaan walahum fiihaa manaaficu manaafic kalena way ku leeyihiin oo yacni dhogorteedii yani suufkeedii bay dhar ka tolanayaan oy ku intifaacayaan maqaarkeedii iyo yay yani ku intifaacayaan oo gogol ka dhiganayaan walahum fiiha manaaficu wa mashaaribu cabitaan bay leeyi waxbay ka cabayaan oo caanaheedii bay cabayaan afalaa yashkuruun may miyaysa shukrinaynin may shukriyaan afalaa yashkuruun nicam allah ilaahay nicmooyinkiisa may ku shukriyaan ilaahay baa u nicmeeyey xoolahan ay ku intifaacayaan oo nooc kastaba ay ugu intifaacayaan ilaahay baa u abuuray subxaanahu wa tacaala awalam yarow miyaysan arkaynin annaa annagu khalaqnaa lahum inaan u abuurnay mimaa camilad aydiina mimaa kii xaalu ka mid yahay camilad aydiina awooddeennu ay ahaysiiso abuurtay xaalu ka mid yahay ancaaman inaan u abuurnay nicmooley baan u abuurnay xoolaan u abuurnay fahum ayagu lahaa maalikuun xoolihii bay milkinayaan wadallalnaahaa waan u sakirnay baa ilaahay leeyahy waan u sakirnay yacni ilaahay nicamtiisa waxaa ka mid a xoolaha ilaahay uu noo abuuray ee naloo khalqay inaan ku intifaacno haddana ilaahay baa noo sakhiray waa naloo leyliyey wey xooluhu way leeliyan yihiin waa taskhiir min allah sidaad adigu rabto meeshaa rabtaad u wadi meesha rabtaad u hogaamini waa fariisini waa kaxayni yani adaa maamulaya wey marka waa waa ilaahay baa sakhiraye haddaan ilaahay noo sakhirin lama celin kareen awoodna looma haleen in la qabto ama la celiyo looma heleen awood ee awood ilaahay waxaan yani mid xoogga lagu qabanayo la xirayo la waxaynayo awood yani waa min allaahi taskhiir min allaahi wey ilaahay baa noo sakhiraye lama awoodeen wadallalnaahaa waan sakhirnay xoolihii ancaamtii lahum ayagaan u sakhirnay waa u laylinay oo fa minhaa ancaamta xaggeeda rukuubuhum wey gaadiid bay ka dhiganayaan wa minhaa ya'kuluun way cunayaan xoolihii way qalanayaan hilibkoodii bay cunayaan walahum waxaa u sugnaaday fiiha fil ancaami nicmoolayda fiigeeda manaafico manaafic kaley ku leeyihiin yacnii dhogortoodii iyo suufkoodii ayay dhar ka tolanayaan way ku intifaacayaan wa mashaaribo cabbitaan bay ku leeyihiin caanahoodii bay cabbayaan caanaha macaan ee kala duwan ee cajiibka ayay ka cabbayaan afalaa yashkuruun miyayna ilaahay nicmadiisa ku shukrinayn afalaa yashkuruuna nicam allah ilaahay nicmadiisa may gartaan oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa rumeeyaan in sida allaha wax kastaba abuurayo wax kastaba agtiisa ka fudud yahay soo celintoodu yacni waxba dhibaato kuma aha waittakhaduu min duuni illaahi aaliha waittakhaduu waxay yeesheen min duunillaahi ilaahay sokodiisa aalihatan ilaahyo asnaam bay samaysteen iyo waxay caabudayaan maxay u samaysteen lacallahum yunsaruun in loo gargaaro oo asnaamta xaggeeda inay gargaar ka helaan markuu dhib ku yimaado ama qiyaabaha markii la tago inay nafci ka helaan oy u gargaaraan bay u caabudayaan laa yastadiicuuna nasrahum baa ilaahay laa yastadiicuun aalihadaas ay caabudayaan waxa min duuni min duunillaahi oo ay caabudayaan ma awoodaan nasrahum gargaarkooda fi dunyaa bayn waxba ugu gargaari karin walaa fi laakhirati aakhirana waxba uma tiri karaan wahum ayagu waa gaaladii wey mushrikiintii lahum lilaalihati jundun bay u yihiin wahum jundun weeye muxdaruuna oo diyaar ah lahum lilaaliha ayagaaba asnaamtii ciidan u ah oo ilaalinaya asnaamta dartood bay u cadhoonayaan waxba lama yeeli kara asnaamta haddii wax la yeelo lo yacni dhib loo geysto way u cadhoonayaan way u dagaalamayaan way difaacayaan way ilaalinayaan marka wax ayagu ay sameeyeen oo haddana ayagu ay gacanta ku hayaan oo ilaalinayaan oo dhibka ka ilaalinayaan oo haddana ay ka rabaan inay wax u taro wax u taraya wax adigu aada samayso oo gacantaad ku hayso oo meeshan ka qaado meeshaad dhigayso meesha aad digtay aan ka dhaqaaqayn dhur iyo nafci uu leeyahay maxay tahay waxa uu taraya hadhow maxay tahay caqligoodii xataa wuxuu gaarsiiyey waxa la cunayo inay ilaah ka samaystaan oo la cuno markii dambe waxyaalaha macmacaanka ayaa ilaah laga sameeyey abaar baa yar dhacdo oo markaasaa loo kala dhuumanaya ilaahay eber ilaahay la caabudayey wax laga rabay dee baahi markay timaado dee waa waa loo kala dhuumanayaa marka caqligu halkaasuu gaaray inhum ilaa kala ncaami bal hum adaluu sabiila ilaahay qofku hanuuniyo unbaa hanuunayo wey ilaahay qofku hanuun yani saxaabadu way la yaabaan noloshoodii hore ay ku jireen marka ilaahay keyrka ay caabudayeen oo asnaamta iyo waxan ay caabudayeen waxa ay ka aaminsanaayeen iyo markuu ilaahay iimaanka ku manaystay oo iimaanka qaateen xaaladda ay ku sugnaayeen yay aada oola yaabi jireen marka la arko markuu nabigu calayhi salatu salaam subax tukado yacni waa uu la hadli jiray saxaabada oo yani marmar u sheekayn jiray mararka qaarkoodna waa saxaabada way markaa way sheekaynayaan xaaladihii ay soo mareen bay ka sheekaynayaan markaa nabiguna waa qoslija uu dhoolla cadaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam axwaashii ay ku jireen oo cajiibka ahayd waa noolal aada u liidata wey hoosayso wey way ka warramayaan wey ilaahay baa hanuuniyey oo mu yacni mugdiga ay ku jireen baa ilaahay ka saaray marka dadka iimaanka leh ilaahay subxaana wa tacaala waa doorasho ilaah ilaahay baa u doortay hidaayada iyo nuurke waxa iyagu iskala imaadeen ma aha wey watakaduu way yeesheen min duuni illaah ilaahay kayrkii yay waxay ka samaysteen min duuni illaahi ilaahay kayrkii xaalu yahay aalihatan ilaahyo ilaahyo ilaahay kayrkii ah oo ilaahay sokodiisa ay caabudayaan ayay samaysteen lacallahum yunsaruun in loo gargaaro ilaahyahaas xaggooda in looga gargaaro darteed inay ilaahyahaas u gargaaraan wax u taraan ay anfacaan darteed bay u samaysanayaan laa yastadiicuuna nasrahum laa yastadiicuuna aalihadu ilaahyahaa la samaystay noocay doonaanba ha noqdeene ma awoodaan nasrahum gargaarkooda kuwaa caabudayo uma gargaari karaan waxay dur iyo nafci ay leeyihiin ma jiro dur iyo nafcibo ilaahay xaggiisa ka imaada wax ka soo haro oo dhan ee makhluuqa dur iyo nafci xaqiiqo ah male ayagu ay la imaan karaan haddii yacni makhluuqa xaggooda uu dur kaaga yimaado waa yacni wax ilaahay kuu qadaray oo ayaga la soo mariyey un mooyaane xaqiiqada makhluuqu dur iyo nafci ma laha waxay la imaan karaan ma jiro addaaru huwa allah wannaaficu huwa allah ilaahay baa nafciga iyo durkaba ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala wahum ayagu jundun ciidan weeye lahum lil aaliha ilaahyaalka iyo asnaamtay caabudayaan bay ciidan u yihiin jundigaasoo muxdaruun marka muxdaruun waa laba tafsiir waa lasoo xaadiri doonaa hadhow oo naartaa la wada gelin doonaa waa jundi weeye ciidan aalihadoodii bay jundi u yihiin lahum lilaaliha u yihiin muxdaruuna cadaabkaana la keeni doonaayo adinka iyo waxaad caabudaysaanba naarta galaa laleeyahy xasabu jahanabaa tihiini naarta yani aad gelaysaan waa laydinku xaabada jannada lagu naarta lagu horinayo ayaa tihiin adinka iyo waxaad caabudaysaan baa la odhanaya marka muxdaruuna waa la cadaabaya cadaabkaa la geynaya waa tafsiir tafsiir labaadna waxaa weeye yani jundun muxdaruun weeyo waa ciidan oo diyaarahoo ilaahyahooda aalihadooda yani ilaalinayo ayaga ilaalina iyagaa ilaalinaya way u caroonayaan hadii lagu xadgudbo way u caroonayaan aka markuu nabiyullaahi ibraahim aalihadii uu jejabiyey ilaahyaalkoodii waa dee dee ka xumaadeen way kulligood isugu wanayaaneen man facala hada biaalihatina inahu la min aaalimiin yaa ilaahyaalka aniga isaan yeelay waa daalim qofkaas waa qof nagu xadgudbay wey dulmi buu noo geysta marka waa inaan dagaalna ilaahyahena waa inaan u gargaarnaa bay leeyihiin marka waa jundun muxdaruun jundi diyaara weeyaho ilaahyahoodaybaa yani way way difaacayaan way difaacayaan falaa yaxzunka qowluhum ilaahay wuxuu leeyahay subxaana falaa yaxzunka qowluhum ayuha arasuulu lkariim rasuulka wanaagsanow qowlkooda waxba ha ku murgin ilxaadka ay samaynayaan oy ilaahay ku samaynayaan iyo dhibaatada iyo yacni beeninta ay adiga ku beeninayaan waxba ha isku murjinin falaa yaxzunka yuusa ku murugelinin qowluhum qowlkoodii innaa annagu naclamu waan ognahay maa yusiruun waxa ay siraysanayaan oo gaalnimada ilxaadka gaalnimada iyo beeninta ay rususha beeninayaan wey maa yusiruun iyo wamaa yuclinuun waxa ay daahirsanayaan waxa ay daahirsanayaan oo ay la jahrayaanoo yacni kelimatu kufri bay ku hadlayaan rasuulkay beeninayaan takdiib way caayayaan nabigu wax kastay ku odhanayaan way dhibayaan yani shaacir bay leeyihiin saaxir bay leeyihiin beenaalay leeyihiin waxay doonaan bay nabiga odhanayaan calayhi salaatu wasalaam ilaahayna way beeninayaan marka waxa ay samaynayaan oo ficilkooda haddii uu sir yahay oo waxay qalbiga niyada ku haystaana iyo wixii ay la jahreen intaba waa ognahay annagaa oge fa nujaaziihim waan abaal marin doonaabaa ilaahay leeyahay waxba ha ku murgin wey yayse ku murgelini wey falaa yaxzunka qowluhum qowlkoodu yuuse ku murugelinin innaa annagu naclamu waan ognahay maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay siraysanhayaan baan ognahay wamaa yuclinuun wax ay la jahrayaan oy daahirinayaanna waan ognahay waan xisaabinaynaa waana ku abaalmarin doonaaye waxba ha isku murjinin awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfatin faidaa huwa khasiibun mumiin awalam yara alinsaan insaanku miyuusan ogeyn waa insaanka kaafirka ah bacsiga diidayo inkirayo oo xaqa markii loo sheego inkirayo annaa annagu khalaqnaahu inaan abuurnay min nudfatin mini inaan ka abuurnay sooma og insaankan le hadda kan kaafirka ahoo leh sideebaa dadka dhinto baaba-ay loo soo noolaynaya markaan dhibana bacdigee aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban aina lamabcuusuun markaan baabaana seena loo soo bixinaya seena loo soo bixinaya insaankan sidaa leh ee diidaya sooma oga annaa khalaqnaahu min nudfa nudfaan ka abuurnay baa ilahay le min maain mahiin mini baan ka abuurnay biyo xaqiir ah oo aada u liito ayaan ka abuurnay baa ilaahay leeyay fa idaa huwa waaba asagoo khasiimun mid doodaya ah mubiinun oo doodiisuna caddah isagii yacni waxaas xaqiirka laga abuuray isagoo jirin oo cadam ah yaa biyo laga abuuray xaqiira minidaasaa laga abuuray marka asagii baa doodaya ilaahay leeyay hadda aniga anaga abuurnay oo isagoo cadam uho jirin abuurnay ayuu nala doodayaayo sidee baa l markaa dhinta kadib la iisoo bixinaya markii hore eber buu ahaay sidee loo abuuray miyuu jiray marka hore may caddan buu ahaa soo lama abuurin haa marka markuu dhinta kadib haddana muxuu oga doodayaa in la soo celiyo abuurkii hore oo jadiidka ahaa oo meel looga dayana iisan jirin oo ilaahay ahaysiiyey ma waxaa ka culus soo celinta may kama cusno ilaahay amarkiisa oo dhan waa kun fayakuun ayagaa la tusinaya hadday wax fahmayaan lakin waxba ma fahmayaan qofkaan ilaahay iimaan ugu talagelin waxba ma fahmayo awalam yara alinsaan insaanka kaafirka miyuusan arkaynin uusan fahmaynin anna anigu khalaqnaahu inaan abuurnay min nudfatin mini inaan ka abuurnay fa idaa huwa waaba asagoo khasiimun doodayo mubiinun doodiisuna caddahay weliba dood cad buu weliba la soo taagan yahay inkir ah uu leeyahay ma jira bacsi iyo isi soo celin dambe ma jirto wa daraba lanaa wuxuu noo samaynayaa daraba wuxuu yeelay uu noo sameeyey lanaa annaga maalan masal buu sameeyey wa nasiya khalqa abuurkiisana wuu hilmaamay abuurkiisi wuu hilmaamay yacni quraysh odayaasheedii yacni ru'asaa ul kufriga ahaa ee dhibka badnaa ee rasuulka dhibi jiray laba ka mid a ayaa midba mar nabiga u yimid oo uu leeyahay tuu soo qaaday laf buu soo qaaday yacni waa hore dhimatay oo baaba'day laftii buu saa usoo qaaday yacni laftaan hadda baaba'day saa noqotay intuu saa intuu u jijibiyey lafta saa noqotay baa ilaahay soo noolaynaya soo celiya miyaad na leedahay hadda maxamedo see usoo celinaya laftan baaba'day oo eberka noqotay ya marka ilaahay wuxuu leeyahay masal buuba noo samaynaya anigu masal noo samaynaya sidaa yacni wuu miisaalinaya laftan baaba'day oo eberka noqotay see ilaahay usoo celinayaa buu leey wadaraba wuu yeelay lanaa annaga maalan masal buu noo sameeyey wa nasiya khalqa marka uu matalka samaynayo tan uu ku doodayo naftan shalay noolayd dhimatay lafaha noqotay baaba'day see usoo celinayaa buu ku doodaya marka uu ku doodaya waa nasiya khalqa abuurkiisii buu hilmaamay baa ilaahay leey asagu miyuu jiray shalay isagoon jirin soo lama abuurin tan soo celinteeda muxuu ugu doodayaa isaga abuurkiisii muu garto wa nasiya wuxuu hilmaamay khalqahu abuurkiisii buu hilmaamay abuuridda asaga la abuuray inuu cadam ahaayo uusan jirin markaa kadib la haysiiyey weliba min maa-in mahiin baa laga haysiiyey qaala markaa wuxuu leeyahay man yuxyi lcidaam lafaha yaa noolaynaya wahiya ramiim laf dhimatay oo baaba'day oo yacni jirkeedii ciidda cuntoo baaba'day yaa noolaynaya laftan yaa noolayn kara way baaba'day qaala wuxuu leeyahay man yuxyi lcidaam lafaha yaa nooleeyo yaa noolayn kara laftan oo intay sideedii dii lasoo nooleeyo hilib iyo harag iyo wax walba la saaro naf la geliyo caadigeeday ku soo noqoto walxaal hiya ayadu ramiimo iyadoo baaba'day burburtay yacni ciidda ku darmatay qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuul yuxyiihaa waxaa noolaynayo alladii macbuudkii ansha'ahaa abuuray awala mara markii hore axadkii abuuray baa haddana soo noolaynaya wa huwa bikulli khalqin caliim wa huwa ilaahay bikulli khalqin abuur kasto caliimun kii og wey kii hore yacni inshihii hore ee abuuridoodii horeo la abuuray iyo soo celintooda intaba ilaahay wuu og yahay subxaanahu wa tacaala wuu abuurayaa min cadamin buu ka abuurayaa wuu soo celinayaa ilaahay wuu awoodaa qul waxaa tidhaahdaa yuxyiihaa laftaas baaba'day oo ciidda noqotay waxaa noolaynayo alladii ansha'ahaa awala mara alladii macbuudkii ansha'ahaa abuuray awala maratin markii hore way noolayd intaysan dhimanin laftaan naftaan way noolayd soo maha axadkii markii horeba abuuray axadkaasa haddana soo celinaya wa huwa bikulli khalqin wa huwa ilaahay bikulli khalqin abuur kasta caliimun kii ogwey abuurka uu abuurayo yacni midkaa hore ee bilowgii hore ahaa iyo soo celinta ilaahay wuu ogyahay yubdiu wa yuciid wey wuu bilaabi wuu soo celini yuxyi wa yumiid wuu noolayni wuu dili subxaanahu wa tacaala aladii jacala lakum min ashajari اlakhdari naara faidaa antum minhu tuuqiduun daliil kalea la siinayaa ay wax ku garta hadday wax ku garanayaan wey aladii macbuudkii jacala yeelay lakum adinka min ashajari اlakhdari geedka qoyan naaran dab idinkaga yeelay geed qoyan baa dab yuu ka soo saaraya waa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala faidaa antum waaba adinkoo minhu naartaa tuuqiduuna hurinaya yani geed qoyan yaa dab laga dhaliyaa soo ma waa madagta way geed la- laba laan baa lasoo goynayaa waa laisku ahaynayaa waa geed qoyan geed qoyan baa ilaahay dab ka soo ka soo saaray waa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala geedahan caadiga wuxuu dabku iskaga jiraa ku dhex jiraa ah, ilaahay baa ka soo saaraya soo ma inaan ku intifaacno yaa ilaahay ugu talagalay maxaa yeelay waxaan koonka yaallo o dhan intifaaca bini aadamka ilaahay waa bure wa khalaqa lakum maa fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadka arda waxa kusoo hodhan baa ilahay idiin abuuray inaan ku intifaacnaa darteed marka alladii ilaahi jacala yeelay lakum adinka min ashajari alakhdar geedka qoyan naaran geed qoyan baa ilaahay dab idinkaga yeel fa idaa antum waaba adinkoo minhu tuuqiduuna hurinaya a minhu min anaari ama min ashajari baa tuuqiduuna dabkii ka hurinaysaan a geed qoyan baa dab ka imaanaya awoodda ayaa leh allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa iska leh allahaasaa weeye axadka wax dilo ee nooleeyo axadka wax soo celinayo ee marka horeba abuuray haddana soo celinayo irsaaqayo koonka maamulayo waa axadkaa subxaanahu wa tacaala bikulli khalqin caliim wax walbana wuu awoodaa subxaanahu wa tacaala awalayse aladii khalaqa asamaawaati walard daliil ka sii weyn baa la tusinaya marka ayaga naftoodii la yani loo miaaliyey wax kaloo wax ku gartaan loo miaaliyey haddana ilaahay wuxuu tusinayaa makhluuqa ilaahay uu abuuraya kuwa ugu waaweyn insaanku muxuu yahay waa yar yahay aad buu u tabar yar yahay soo maha awalaysa miyuusan ahayn alladii macbuudkii khalaqa asamaawaati waalarda samaawaadka iyo ardada allihii abuuray biqaadirin miyuusan awoodin calaa an yakhluqa milahum ayadoo kale inuu abuuro balaa balaa huwa qaadirun ilaahay wuu awoodaa wa huwa ilaahay alkhallaaq allaha wax abuuro weeye abuuridiisuna ay badan tahay alcaliimu bijamiici makhluuqaatihi makhluuqiisoo dhanna og wey ilaahay waa khallaaq isagaa abuuro waxa koonka kor yaalloo dhan makhluuqoo idil asagaa abuuray waa caliim oo kulligood wuu og yahay wuu og yahay masaalixdoodu wuu og yahay xikmuu u abuuray yacni acmaashoodoo dhan buu og yahay waa caliim weeye subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoonna ma jiro awalaysa miyuusan ahaanin aladii macbuudkii khalaqa samaawaati walarda samaawaadka iyo ardada allihii abuuray biqaadirin marka insaanka abuurkiisa samaawaadka iyo ardada abuurkooda ka weyna kama qaala tacaala lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas baa ilaahay samaawaadka iyo ardooyinka abuurkooda ayaa ka weyn min khalqi nnaas dadka abuurkooda waxba maaha yani waa makhluuqa taba yaryar ee tabarta yar makhluuqa waaweyn buu ilaahay abuuray samaawaadka iyo ardooyinka carshiga wax walbaba ka weyn kursiga makhluuqa ilaahayo waaweyn buu abuuray oon waxbana ku ahayn allihii awooday kaas ayagoo kale miyuusa abuuri karin marka hore waa la abuuray way dhinteen waa la baabiyey haddana waa la abuuraya mar kale waa la soo celinaya waa la soo nooleynaya abuur jadiidaa la abuuraya waa la abuuraya awalayse aladii khalaqa asamaawaati waalarda samaawaadka iyo ardada allaha abuuray biqaadirin miyuusan awoodin calaa an yakhluqa milahum ayagoo kale inuu abuuro balaa huwa qaadirun ilaahay wuu awoodaa subxaanahu wa tacaala wa huwa alkhallaaq alla wax abuuro weeye abuurkiisuna kaamil yahay alcaliimu bijamiici khalqihi axaada bikulli shayin cilmaa wax la arkana cilmi buu ilaahay ku koobay cilmigiisana wax ka ciili kara ma jiro laa yaczubu canhu mihqaalu daratin fi الsamaai walaa fi اlardi samada iyo ardada koonkan oo dhan ilaahay cilmigiisa wax ka fakanaya ma jiro wey inamaa amruhu ilaahay amarkiisu waxa weeye idaa araada shay-an shay hadduu doono an yaquula lahu inuu u yidhaahdo un weeye kun ahow fayakuunu uu ahaan marka tusaalaha ugu fudud baa la siiyey waxay leeyihin mufasiriintu lafdiga ugu fudud kelimatu carab carabi kelima kelimaadka carabiga ugu fudud waa kun kelimatu kun wey kun fayakuun wey ilaahay ficilkiisa oo dhan makhluuqan sidaa u kala duwan ee in kala duwan oo dhan wuxuu ilaahay doono kun ahaw unbuu leeyahay fayakuun wuuna ahaanaya waa waxa yacni ugu fudud baa wax lagu tusay wey inamaa amruhu ilaahay amarkiisu waxa weeye idaa araada shay-an shay hadduu doono ilaahay waa muriid iraaduu leeyahay wuxuu doono unbaa ahaanayo idaa araada shay-an shay ilaahay markuu doono an yaquula lahu inuu u yidhaahdo un weeye kun ahaw fayakuun buu ahaanaya fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kuli shayin wailayhi turjacuun fasubxaana waxaa nasahan alladii macbuudka biyadihi biqudratihi awooddiisa ay ku sugan tahay malakuutu kulli shay shay kasta milkigiisa ama khasaa'intiisa malakuutku waa macna alkhasaa'in khasaa'inu kulli shay biyadih wa in min shayin ilaa cindana khasaa'inuhu baa ilaahay shay ma jiro ilaa khasaa'intiisu annaga agteenun bay taalla marka macno labaad waxa weeye malakuutu kulli shay shay kasta mulkigiisa maamulkiisa ilaahay baa gacanta ku haya awoodiisa wa ilaahi xaggiisa ayaa turjacuuna la idiin soo celinaya fa yuxaasibukum wa yujaaziikum waa laydin soo celini waa laydin xisaabini acmaashiinni baa laydinku xisaabini adinkoon laydin dulminaynin oo idin abaal marini ilaahay subxaanahu wa tacaala fa subxaana waxaa nasahan alladii macbuudka biyadihi awooddiisa ay ku sugan tahay malakuutu kulli shay shaykalka mulkigiisa iyo maamulkiisa wa ilaahi xaggiisa ayaa turjacuuna la idiin celinayaa allahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahuma wslama calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin